we can all
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com rabadaan mubaarag duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbacaha oo shan ay tahay bisha abriil sannadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa xaggiina kowda iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay ardayda dhigata mid ka mid ah jaamacadaha magaalada beledweyne
sharaf iyo kalaam ay noo tahay dhammaantiin waxaan idinka rajaynaa maaragtay inaad guul ku dhammaysataan cayaartan sharaf iyo kalaameyna noo tahay inaan wada joogno ay qaybna ka tahay maaragtay isdhexgalka dhallinyarada iyo maaragtay qaybaha kala gudisana jaamacadda runtii aad ayaan maaragtay idinkaga mahad celinaa intii soo qabanqaabisay
waxaad sidoo kale maqli doontaan arday dhigata caafimaadka oo boosaaso loogu qabtay tababar xoojinaya xirfadooda caafimaadka kaalimihii qisaaqii rabadaan iyo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida booliiska israa'iil ayaa weerar ku qaaday dad aad u tiro badan oo ku cibaadaysanaya masjidka al aqsa ee magaalada qudus ka hor aroornimadii saaket oo arbacaa sida ay sheegeen dad goobjoogayaala arrintaasi ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo fara badan oo ka dhacay dhulka la haysto ee daanta galbeed waxaana militariga israa'iil ay sheegeen in sagaal gantaal looga soo ganay gaza rabshadaha ka socda daanta galbeed ee iyadu la haysto iyo magaalada qudus ayaa si weyn usii ballaartay sannadihii lasoo dhaafay waxaana laga walaacsan yahay in xiisadda ay sii kordhi karto bishan barakeysan ay rabadaan maadaama bishan ay tahay bil kusoo beegmaysa xilli dadku badi ay ku cibaadaysanayaan masjidka iyo agagaarkiisa bisha casta falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegtay in toddoba qof oo falastiiniyiin ah ay dhaawacyo kasoo gaareen rasaasta nooca cinjirka ah kadibna markii ay isku dhaceen booliiska israa'iil oo ku sugnaa dhismaha masjidka al aqsa iyo sidoo kaleeto dadkaasi waxaa dhinaca kale warku intaas ku darayaa in ciidamada israa'iil ay hortaa ku sameeyeen dhakhaatiir rabay inay gurmad u fidiyaan dadka oo ay gaaraan masaajidka kuuriyada waqooyi ayaa gantaal ku riday si aada oo xawliga ku socdo xilli si deg deg ah ay u ballaaranaysa dhinaca kaleeto hubka nukliyerka ridisteeda gantaalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli xiisad ay u dhexeyso wadankaasi iyo sidoo kaleeto maraykanka iyo xulafadiisa bishii lasoo dhaafay iyadoo ay socdaan dhowlatus militari oo ballaaran oo ay sameynayaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa warbaahinta dowladda waqooyiga kuuriya ee sida adag ay u xakameyso dowladdaasi waxa ay sheegeen in hadallo dhiilo ku salaysan oo laga sii daayay dalkaasi ay dhinaca kaleeto u muuqdeen kuwo xanafle oo ka dhan ah maraykanka iyo xulufadiisa gobolka waa kuuriyada koonfureed warkii dunidana waa naga inta aan ku bilownay magaalada beledweyne waxaa laga daahfuray tartan kubadda cagta oo ay ka qayb qaadanayaan kooxo ka kala socda jaamacadaha qaar magaaladaasi beledweyne ujeedada ayaa ah sidii bulshada dhallinyarada isu dhexgeli lahaayeen oo ay u heli lahaayeen fursado ay iyagu markaasi ku helaan jirdhis caafimaad qaba wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta laga daahfuray tartan kubadda cagta oo loo qabtay ardayda wax ka baratay jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne iyadoo tartanka looga gol leeyahay isdhexgal loo sameeyo ardayda iyo dhallinyarada magaalada tartanka ayaa waxaa ka qaybgalaya lix kooxood oo kala matalaya ardayda dhigata lix kuliyadood oo ka mid ah kuliyadaha lagu barto jaamacadda hiiraan iyadoo kooxdii ku guulaysatana la guddoonsiin doono abaalmarino guddoomiyaha guud ee jaamacadda hiiraan axmed maxamed cilmi iyo guddoomiyaha ciyaaraha jaamacadda hiiraan cabdishakuur faarax cali ayaa si wadajir ah uga warbixiyey muhiimadda loo qabtay tartankan iyo sida loo qorsheeyey
bismiillaahi raxmaan iraxiim galabta sharaf ay noo tahay inaan iskugu nimaado furitaanka tartanka ciyaaraha ee qeybaha kala gedisan ee jaamacadda hiiraan sharaf iyo karaam ay noo tahay dhammaantiin waxaan idinka rajaynaa maaragtay inaad guul ku dhammaysataan cayaartan sharaf iyo karaamayna noo tahay inaan wada joogno ay qeybna ka tahay maaragtay isdhexgalka dhallinyarada iyo maaragtay qeybaha kala gedisan ee jaamacadda runtii aad ayaan maaragtay idinkaga mahad celinaa intii soo qabanqaabisay iyo inta ka qayb qaadanayso iyo inta u timaado inay daawato dhiirigelisana maaragtay dhallinyarada iyo qeybaha kala gedisanaa cayaari doono halkan waxaa ku tartami doono ilaa iyo lix qeybood oo jaamacadda hiiraan ay ka kooban tahay marka guulaan idii wada rajaynaa dhammaantiin bismillaah magacayga waa cabdishakuur faarax cali oo ah guddoomiyaha isboortiska jaamacadda hiiraan oo maanta garoonka jaiga xawataako oo banooni start ah ku bilaabeen asigoo garabsanaya dhanka iyo maamulkiisa iyo dhammaan ardayda jaamacadda hiiraan waxaan dheelayo lix kooxood oo jaamacadda ka tirsan jaamacadda hiiraan waxaa meeshaan hambalyo ku diraa ha noqoto ciyaartooyda dheelaysa garoon ku jirto iyo kuwa dheeli doono dabcan iyo maamulka oo garab weyn nagu siiyey tartankan iyo qabaqabantiisa iyo waxaas dhinac naga siiyey nagala qayb qaatay tartankanna waa lasoo qaba jiray maanta bis moona bilaabanin haddana si u bilaabdo waay hadduu ilaah yaraado insha allah hambalyaa leeyahay jaamacadda hiiraan iyo maamulkeeda iyo macalimiinteeda iyo dhammaan ardayda jaamacadda hiiraan hambalyo hambalyo qaar ka mid ah ardayda tartanka loo qabtay oo u warramay v o a ayaa waxaay sheegeen inay ku faraxsan yihiin waxaana ay si wada jir ah ugu mahad celiyeen maamulka jaamacadda hiiraan bismillaah magacayga waa shakir cabdiraxmaan kabtanka laboratory mlab oo ku faraxsanahay tartanka in la qabto maamulka iyo macalimiinta iyo oo ugadinaa tartanka inoo qabteen sbortska waa isdhexgalka bulshada waan ku mahadsan yihiin dabcan haa jeclaan lahay mar kastana loo qabto nuula joogto tartanka xitaa saan isku fahno ardayda kale oo kulliyadaha kala dhigto bismillaah magacii waa xasan cali cismaan waxaan ka socdaa kulliyadda b a economic waxaa halkan ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo tartanka inoo soo qabanqaabiyey waan rajaynayaa weliba inaa naloo joogteeyo kor waxaan ku bilaabaya salaanta khayrka badan magacaygu waa ismaaciil raagi maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda hiiraan tartankan oo noo qabatay jaamacadda oo taabagelinaysa maamulka iyo macalimiinta iyo maamulaha aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihin halkan waxaa isugu imaana kubad garoonka waxa la yidhahda garoonka xaawataako ama jaayga qof walba si u yaqaano galabtan waxaan ku ciyaarina ciyaar oo qurux badan sidaa darteed wax lagu xasuustee noqon doontaa
tartanada ciyaaraha ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan isdhexgalka dhallinyarada waxaana ay xoojiyaan nabadgelyada iyo horumarka deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa tahay xuseen mahadsanid markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan nabi ammaanadii aan idinkugu talagalnay bisha barakeysan ee rabadaan way socotaye asagoo dine waa camal sido waa saxibi iyo saafii aakhire yayna sheegine soma ramadaan way socotaye asagoo dine waa camal sido waa saxibi iyo saafii aakhire yayna sheegine soma ramadaan
magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay tababar loo sameeyey arday barata caafimaadka ardaydaasi ayaa la baray xirfado ay ka mid yihiin shaybaarka iyagoo sidoo kaleetana la siiyey howlo markaasi baratical ah amaba ay farsamo gacanta ka sameynayaan si ugu fududaato howshooda shaqada mustaqbalka sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
ardadan ayaa barata caafimaadka waxaana tababar la xidhiidha caafimaadka loogu qabtay magaalada boosaaso taas oo qayb ka ah fahanka iyo weliba koruqaadista cilmiga caafimaadka waxaana ay wax ka bartaan macadka sahan gaar ahaan kulliyadda shaybaarka dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa lagu tababarayey baarista xanuunada kala duwan waxaana qof kasta uu si tababar ah ku sameynayay shaybaar u gooni ah waxaana korjoogteynayay macallimiin si dhallinyaradan ay u noqdaan kuwa ka aflaxa caafimaadka oo qayb ka noqda jiilasha hiigsanaya mustaqbalka fog ee la xidhiira takhasuska dhakhtarnimo dor maxamed cali barre oo ah macalinka tababarkan bixinayey ayaa sheegay in wiilashan iyo gabdhahan ay qaateen tababar la xidhiira caafimaadka isla markaana uu ka rajaynayo in bulshada ay uga sii faa'iideeyaan
halkaas ay ku qaateen galabtay ku sameeyeen one of the basic analysis basic practical ama experiment ay ku sameeyeen loo yaqaan urine analysis ama urine examination qeybaheeda kala duwan kuwaasoo uga faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee baaritaanada urinekaadida kuwaasoo aan rajayn doono inay uga faa'iidan doonaan bulshada insha allah haddii ay ka baxaan jaamacaddan sahan medical college
ugu dambayntii qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysatay tababarkan caafimaad ee la xidhiira baarista xanuunada kala duwan ayaa sheegay in wax badan ay ka fahmeen aqoontii la baray inaan maanta bratikalkan ku qaadano bratikalkaasoo aan ka fahnay qaabka yani urine soo kale kaadida qaabeeshinka loo baaro iyo urine microcob marka waxaan aad iyo aad halka ugu mahad celinaya dhammaan macalimiinta wakhtigana gelisay inaan heerka maanta soo gaadhno anagoo ah ardayda maanta semister forka sanadkan dhammaynaya waxaan leeyahay sahan aad iyo aad u mahadsan yihiin waa meel runtii inta aan dhiganayay aanan dee aqoonta aan ka faa'iiday aanan weligay faa'iidin insha allah waxaan rajaynaynaa aqoonta dhammaan in ilaahay nagu wada anfaco magacaygu waa cabdulaahi cabdulqaadir maxamed physical examinationka chemical examinationka iyo microsobic examinationka alxamdulilah waxaa mahadoo dhan iskale ilaahi subxaana watacaala ee inoo suurageliyey mar labaad waxaa mahad iskale macalimiinta iyo maamulka sahan medical college oo dadaalkii iyo juhdigii isugu kaayigeyeysaan annagu u dheefsan lahayn aqoon aan bulshadaiyada wax uga anfacno taas oo waxtarkeeda aan ka dhex muujin doono bulshadaiyada oo baahi weyn u qabta caafimaadka iyo qeybaha kala duwan ee daryeelka bulsho oo u baahan in lagu dhiirido oo ama awoodda la saaro sidii loogu soo bandhigi lahaa bulsho ama loo heli lahaa aan idhaahdee bulsho caafimaad qabta oo bad qabta kana digtoon waxyaabaha ee bulshada dhibaatada u keenaya iyo deegaanka intaba dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa maraya heerkoodii ugu dambeeyey ee barashada caafimaadka waxaana sanadkan gebadgebadiisa ay qaadan doonaan shahaadada digloomada taasoo caddaynaysay inay yihiin dhakhaatiir bartay caafimaadka kana howlgeli doonaa xarumaha caafimaad ee magaalada boosaaso iyo weliba deegaanada puntland kadib markii ay dhammaystaan waxbarashadooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
rabadaan mubaarak dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kooxaha kubadda cagta real madrid iyo barcelona oo kulan kale oo alkalaasika ah caawa ciyaari doona laakiin marka hore aan ku hormaro kulamadii xiisaha laah ee habeenkii xalay ka dhacay waddanka ingiriiska iyo weliba kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool kooxda kubadda cagta fc banmouth ayaa gurigeeda laba gool iyo xabaha kaga adkaatay kooxda brighton of albion a f c banmouth oo ka mid a kooxaha looga cabsanayo sanadkan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska ayaa dhibco xanuun badan gurigeeda laga qaatay kooxda kubadda cagta leeds united oo ka mid ahayd kooxaha salka hoose ku jira horyaalka waddanka ingiriiska ayaa laba gool iyo hal waxa ay kaga rifatay saddex dhibcood kooxda kubadda cagta ee nortingham forest labadan kooxood ayaa ka mid a laftooda kooxaha ka cararaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska hase ahaatee saddexda dhibcood ee leeds united ay qaadatay ayaa waxa ay soo gelisay kaalinta saddex iyo tobnaad ee horyaalka waddanka ingiriiska halkii markii hore ay ku jirtay lidis kaalinta sagaal iyo tobnaad haatan kooxda kubadda cagta ee lidis ayaa qabta rajo ah guusha ay kulanka ka gaartay inuu gaarsiiyo inay ka badbaado ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska laakiin kulamada kale oo soo socda ayaa wax badan isbedeli kara kooxda lester city gurigeeda laba gool iyo hal waxaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta aston villa ciyaartan oo ahayd hal iyo hal ayaa kooxda kubadda cagta ee lester city calaamada guduudan loo taagay mid ka mid a xidigahooda taasina waxa ay keentay in goolka guusha markaa kadib laga dhaliyo oo kooxda aston villa ay sidaasi labiyo hal ku guulaysato laakiin kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool oo kulan xiise badan soo bandhigay islamarkaasina ku ciyaaraya guriga kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa isdhaafi waayey oo eber iyo eber ku kala tegay kulankan kuwii ka horreeyey kooxda kubadda cagta ee liverpool saddex kulan oo ka mid a waa laga soo adkaaday chelsena hal kulan waa laga soo badiyey kulanna barbara ayay gashay labadii kulan ee ugu dambeysay haddaba xaggee laga haystaa kooxahan kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool cajubtaax shabalaale ayaa ila falanqeynaya soo dhowow saaxiib kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool xaaladooda aad bay u liidataa xalay maxay muujiyeen maxaase la odhan karaa waa laga gartay ciyaartoodii kubadda cagta runtii maslaxadow waxaa laga gartay ciyaartan in ciyaar aada u qabow tahay laba koox oo meelahay ku jiraan ka run sheegay kaalimaha ay ku jiraan waxaan jeclahay sideed iyo koob iyo toban inay tahay waxaan arkayay website weyn oo caan ah oo kubadda caan ku ah oo soo qoraaya mid mid team table micnaha kooxaha iska dhexdhexaadka isku dhacay camal uu yiri waxay soo bandhigeen banoni kooxa dhexdhexaada inay yihiin kooxa tooba inaysan ahayn marka tabardarri baa muuqatay isku akuf lala yaabay banonigii wakti dambe usoo galay dadka badankood africa oo kale wakti dambe usoo galay aan u qalmin in loo dhafno markaa soo gaabiyo kubad caajisa waa tahay liverpool iyo chelsea waxay ka mid ahaayeen kooxaha ugu tunka weyn waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkana waxaad moodaa hoos u dhacoodu inuu kasii darayo marmar ka dambeysa xaggee laga haystaa labadan kooxood liverpool xaaladda aada uga adag daal badan dhinaca maskaxda laisku raacay inay tahay macalinka waxaa laleeyahay ciyaartooyda magacii way leeyihiin laakiin wada shaqayn ma ka muuqato saddex waxyaabood oo lagu eedeeyaa jira kubadooda closdown waxa la dhaho isku soo dhawaansho xagga raacashada male baaskooda oo aan fududeyn dhiirigelin ma laha xanaaq qofka markii gool laga dhaliyo inuu xanaaqo aarsado ma laha dhiig male chelsea laftooda marka dhankooda aad bay u liitaan chelsea macalinkaa laga buriyey wax badan ciyaartan lagama filaynin macalinay raadinaysaa ciyaartooyda kor isku qaadila haddii macalinka meesha laga baxshay ciyaartooyda dadaal badanaa laga rabaa dhamaystirkana waa laayihiin oo xalay jaanisyo fiifiican ayagaa ka jaanis fiicnaa liverpool waxaa dib loogu laabanaya sheekada aheyd streker dhamaystiray u baahan yihin haddana waa gartay oo dhinaca weerarka ay ka liitaan waa tahay kooxda kubadda cagta liverpool ee macalinkooda club kulankan waxaad moodaa in ciyaartooydii rasmiga ahayd ee ku dagaalgeli jiray aanu soo safin sida maxamed saalax iyo rag kale oo lafdhabar u ahaa kooxda maxaa ugu wacan in kulan muhiima iyadoo saddex kulan laga soo badiyey uu u baahan yahay inuu guulaysto in haddana xidigihiisii waaweynaa uu kursiga keedka geliyo runtii wuxuu uu isku dayey maxaa la yidhahdaa markaa saanoo kale ay kaaga taalo aqoon macaliniminta ay yaqaanaanuu sameeyey oo aqoon heer sare ah lama rabo inaad qofkii daba taagnaatid magacii daba taagnaatid fandaig uu fadhiisiiyey alexanderan uu fadhiisiiyey robinson uu fadhiisiiyey saalax uu fadhiisiiyey gag buu fadhiisiiyey raggii ugu fiifiicnaa oo tiimka magaca leh haddana ciyaartii ka muuqan waaya city marka wuxuu isku dayayaa inuu sideed beriyo nasashaa siiyo si kulanka maxaa la yidhahda arsenal oo jersey ka sii adag oo tiimka koobka qaadaya ah tiimka hogaanka haaya ah ay ka ceeb badan tahay inay ku dilaan ayuu ka fekeray marka fekerkiisaas feker xun maaha haddii uu isku wada baabi'iyo uu meeshaan safo tanna wax ay ka qaban waayaan ay kusii daalaan arsenalna ceeb kalo weynay kala kulmi karaan marka wax walbaba hal dembiiluu ku shubtay wuxuu ugu talagalay ciyaartii anfield inuu taageerayaasha uga dhaqo oo uu arsenal ka raayo saasaa loo fasirta weliba gurigooda markay ku ciyaarayaan waa ka wanaagsan yihiin marka ay kulamada kale guryaha kale ku dhelayaan waa tahay haddii aan ka gudubno ee wadanka spain copa del rey ciyaarihii semifinalka lugtii labaad barcelona iyo real madrid ayaa kulmaya caawa kulanka maxaa laga filan karaa labadan kooxood runtii ciyaartii hore xali ebira ku dhamaatay guriga real madrid ah sanadaha sanadkan waxaa jirta in ciyaar walbo real madrid barcelona inay barcelona badinayso barcelona si kasta uga taalo in ay real madrid ka badin karto haddana haddana maxay uga badinayaan wax awooda oo hadda ay uga badisay ciyaarihii lasoo dhaafay dhan ma arkin saddex eber ma arkin afar eber ma arkin laba labo ma arkin hal eber waxaa arkaya laba game oo min hal eber ah hal eber haddaa aragtid mascadow micnaheedu waxay tahay inay dhinac kasta u dhici karta ciyaartaas oo wax bay chances ka tahay kulan adagaa dhici doona barcelonana sanadkan gudahay way ku fiican tahay lisleeyahay ma u malaynaysaa real madrid maadaama gool laga raba inay soo guddo guriga barcelonana ay joogto in ay kulankan guul kala soo noqon karto mise barcelona maadaama ay hal lugba kula jirto ciyaarta finalka iyadaad is leedaha way kasoo adkaanaysaa caawa real madrid runtii advantageka ugu badan barcelona haysto hadda qofkii ku dhow real madrid a imaanayso laba eberay ku badinaya waa inay laba eber ku badisaa oo gurigii camnew ah sawirkaas ma sawirna haddana aniga ahaan weli ma dhihi kari barcelona soo baxday aniga si kale u fiiriya kubadda maxaa yeele dheh barcelonada qaabkay ku badinaysaa ku qancin marka waxaa jirto badiskaaga uu ballan wato awood yar laga dhadhaminayay mar ay tahay wax jaanis ku imaaday barcelona waxyaabaha ay real ugu badanaysa wax jaanis ku imaaday inay yihiin aan jeclahay so marka ciyaartan weli ani way furantaaan dhihi karaa haddii lacag ku dhiga lagu dho yaa badanaya caawa lacag haddii ku dhiga labadaba lacag laguma dhigan karo labadaba ismadaanta camr waa tahay waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaad muujinaysaa in awoodda labada kooxood ay aada isugu dhow yihiin cid walbaana ay guuleysan karto waa tahay inkastoo barcelona gurigeedana ay joogto goolna ay leedahay la arki doona haddii real madrid ay kasoo noqoto guuldaradii xanuunka badneed ee gurigeeda hal gool iyo waxba lagaga soo adkaaday waa tahay dhegeystayaal xubintayna ciyaaranta aan kusoo gabagabaynaya intaynu marka dambe dib u kulmi doono waa anigoo maxamuud mascade waxaana ka tilmaamayaa sidaa iyo nabadgelya
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markanna war gacanteeda kusoo dhacay haddii aan soo qabto wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya ismaaciil maxamed hurre buuba ayaa geeriyooday maanta sida ay sheegtay dowladda soomaaliya ismaaciil maxamed hurre buuba ayaa waxa uu jagooyin kala gedisan kasoo qabtay dowladii hore ee soomaaliya ismaaciil hurre buuba waxa uu dowladii madaxweyne allah u naxariiste cabdulaahi yuusuf axmed ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen sidoo kaleetana waxa uu soo noqday wasiirkii waxbarashada ee soomaaliya telefishinka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in buuba uu ku dhintay dalka turkiga weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maante markana aan dib ugu noqonno dhinacii qasaa'iqa bisha rabadaan ee barakeysan aan idinkugu talagalnay khasaa'iqaasi rabadaan dib ayaan u yar hakin doonaa balse qodobadii wararkeena ugu waaweyna haddaan dib bal idin yara maqashiyo booliiska israa'iil ayaa weerar waxay ku qaadeen dad aad u fara badan oo ku cibaadaysanayay hafaafta hore masaajidka al aqsa ee magaalada qudus ka hor saaketo xilliga arbacada maantayta sida ay sheegeen warbaahinta iyo goobjoogayaal dhacdadaasi ayaa waxa ay dhalisay mudaaharadyo waaweyn oo guud ahaan ka dhacay dhulka la heystee daanta galbeed waxaana milatariga israa'iil ay sheegeen in sagaal gantaal looga soo ganay khaza rabshadaha ka socda daanta galbeed ee la haysto iyo magaalada qudus ayaa sii kordhay sanadihii lasoo dhaafay waxaana laga walaacsan yahay in xiisadu ay sii kordhi karto bisha rabadaan ee barakeysan maadaama inta badan muslimiintu ay cibaadaysanayaan masjidkana qaarkood ay aada ugu dhowaanayaan kuuriyada waqooyi ayaa gantaale waxa ay riday xawli adag ku socda xili ay si degdega u ballaaranayso hubkeeda nucleyeerka ay doonayso in ay ku handado ama ku daandaansato maraykanka iyo xulifadiisa bishii ina dhaaftay iyadoo ay socdaan dhowlatus milatari oo ballaaran oo ay sameynayaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi waxa ay markaasi ka hadashay dagaalada waxa ayna markaasi tibaaxday dhinaca kaleeta rabshadaha ka socda rabshadaha iyo xiisada u dhexeysa maraykanka iyo xulifadiisa iyo kuuriyada koonfure waqooyi ee dhinaca iyadana dhinaca kaleetana wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya ahaana ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ismaaciil maxamed hurre buuba ayaa maanta sida idaacadda dowladda federaalk soomaaliya ee sheegtay waxa uu ku geeriyooday dalka turkiga ismaaciil hurre buuba ayaa waxa uu jegooyin kala gedisan ka soo qabtay dowladihii hore ee soomaaliya waxaa dowladii madaxweyne allah u naxariistay asnaah cabdulaahi yuusuf axmed uu ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen sidoo kaleetana waxa uu noqday wasiirkii waxbarashada dhowr jeer waxa uu ahaa xildhibaan soo noqnoqday telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ismaaciil hurre buubaah uu ku dhintay wadanka turkiga warkii dunidana waa naga intaas dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa markana khasaa'iqii bisha rabadaan ee barakeysan qasaa'iqaasi rabadaanna idaacaddeenna guud ahaan ayuu gabagabo u yahay waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinle intaynu galabta ismaqli doonna haatan isma dhaafno